galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana somalilan sidii aad warkaba ku maqlayseen mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in dekeda berbera ay ku joojiyeen markab sida qalab milatari oo ay ka mid yihiin baabuurta gaashaaman madaafiic iyo doonyo wariyaha v o a ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa xaaladda markabkan ka waraystay wasiirka kalluumaysiga somalilan cali jaamac buureed ugu horreynna wuxuu weydiiyey shixnadda markabkaasi siday iyo halka laga leeyahay
markabkaasu waa jiraa innagana waxay noo keenay somalilan wuxuu keenay badeecado kadib markii badeecadahaas laga dejinaya ayaa lagu arkay inuu qalab milatarsido waxaana ku socota baaris oo xilligan hadda baaris baa lagu hayaa meeshuu qalabka u sido meeshuu ka yimi cidda wax kan iska leh marka runtii waxaan rabnaa in aan baaristu markii soo baxdo laga bixiyo warbixin dheeraada iyo faahfaahin oo ay ka bixiyaan ciidamada iyo saraakiisha hadda hawsha ku lugtan insha allah waxaa la leeyahay suudaan baa laga leeyahay dubayna uun ku socdaa la sheegay arrintaas iyada waa wararka hordhaca aynu hadda hayno oo sidaasaa naloo sheegay in maaragtay suudaan qalabkan kolley ku lug leedahay ama koonfurta ha noqoto ama dhinac kale ha noqotee laakiin waxaynu u daynaynaa inay warbixintu si toosa usoo baxdo oo baaritaanka hadda lagu hayo oo hay-adaha ammaanku ay ku hayaan ay soo saaraan kadib baynu markaa si fiican u shaacin doonaa wixii maaragtay uu ku saabsanaa iyo meeshuu ka yimi iyo cidda waxaan ka dambaysa waad ogtahay dee mandaqadaynu ku jirno dhibaatooyin badan baa ka jira dagaalo badan baa ka socda marka wax badan hadda heegan baa ciidamada la geliyey weliba ciidanka badda iyo ciidanka kale oo milatarigaba si maaragtay loo ilaaliyo xuduudaheenna iyo badaheenna warbixinta hadda aan gobolada iyo degmooyinka badda ku teedsan ka helno maalin walba sidii si ka badan baanu hadda dadaalka u wadnaa sababtoo ah waad ogtihiinoo dhinacan yaman oo bad dheer inala wadaagta dowladdeedii way burburtay marka waxaan khatar badan in maaragtay inay kaga soo fool yeelato ayaa dowladda iyo ciidankeeduba heegan ugu jiraan shacabkana waxaan ku wargelinaynaa oo aan ka codsanaynaa in dhammaan wixii ay garan waayeen oo dhaqdhaqaaq ah ay si deg dega usoo gaarsiiyaan hay-adaha dowladda oo maaragtay ugu dhow soomaaliya xeraaliyaha guud iyo hanti dhowraho kiis baa jiraya ka dhexeeya waxaa la sheegayaa in markabkaasi u liisan ka haystay somalilan iyo badaheeda arrintaasi ka hor aad baan arrintaa ula yaabay markii aan ka dhegaystay xeraaliyaha dowladda soomaaliya oo ka hadlaya markab isaga iyo isku dacweynayeen hantidhowraha dowladda soomaaliya oo uu leeyahay wuxuu ka haystaa somalilan buu sharci ka haystaa inuu kalluun iibsan karo ah annagu dee markabka ama doonta sharciga noolihi xamar iyo maaragtay koonfurna ma tagto laba wadan baanu nahay midna mid noo gudbo midda kale waxaan runtii aad iyo aad hadalladiisii ugu jirtay oo aan rabaa inaan halkan ka caddeeyo waxa weeye somalilan iyo soomaaliya kama dhexaysto sharci cid u dhexaysa oo dowlada oo tiraahda annagaa sharci bixinayna waa laba dolol oo jaarah oo walaalaa weeye laakiin meesha uu ka lahaa xelaalyuhu awood uma le muxuu ahaaye sidii maamul goboleedadii ka jiray soomaaliya uu somalilan ugu soo qaatay oo lahaa maaragtay awood uma laha inay liis ama bixiyaan dee arrintaas waa waxaan u aragnaa inay gaf iyo daandaansi tahay waxaan kaloo u aragnaa inay ka hor imanayso heshiisyadii iyo wadahadaladii nabadeed ee hadda la waday dee annagu leysamada iyo sharciyadda badda somalilan annagaa bixina markabkaasi wax jira maaha annaga xaggayaga wax ka diwaan gashana maaha
kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumaysiga somalilan cali jaamac buureed oo u waramayay wariyaheena magaalada hargeysa barkad maxamuud kaariye